بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar keligii duulnimo ah oo askar yuhuud ah lagu laayey oo ka dhacay xuduudbeenaadka filistiin iyo urdun iyo halyeygii weerarkaas fuliyey oo heybtiisa la aqoonsaday maxay tahay azamada naftada ee ka taagan waddanka liibiya halkeese ayuu gaarsiisan yahay khilaafka ka dhashay arrintan ee u dhexeeya xukuumadda daraabulis iyo maamulka khaliifa xaftar haddaba si aan wax badan uga ogaanno waxaan maanta barnaamijka ku soo gudbin doonnaa shan sababood oo sharaxaya waxa ka dhacaya liibiya balishaadka xuutiyiinta oo mar kale dhulka soo dhigay mid ka mida diyaaradaha ugu casrisan ee dowladda maraykanka maxaan ka naqaanaa diyaaradda m q nain ee qubuuraheeda ay noqotay yemen maraykanka oo iiraan ku eedeeyey in ruushka ay ugu deeqday gantaalo fara badan haddaba sidee ayay arrintan uga falceliyeen xukuumadaha dahraan iyo kiyef heshiiska hergala qidaaca khaza oo mar kale la karkarinayo iyo xukuumadda washington oo sheegtay in tani ay tahay fursaddii ugu dambaysay waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan qaybtii labaad warbixin ka hadlaysa boqortooyadii islaamiga ahayd ee mali iyo hantidii ay ku lahayd caalamka islaamka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoom لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag waa maalinimo axadda ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wixii ka dambeeyey markii albaabada la isugu dhuftay xarumihii shidaalka ee liibiya waxaa sar ukac uu ku yimid qiimaha saliidda adduunka haddaba maxay tahay sababta waddankan halkaasi gaarsiisay si haddaba aan wax badan uga ogaanno waxaan maanta barnaamijka ku soo qaadan doonnaa shan asbaabood oo sharaxaya wixii dhacay sida uu xaalku halkani ku gaaray wixii ka dambeeyey sannadkii laba kun kow iyo tobankii oo dalka liibiya uu ka qarxay kacdon xukunka looga tuuray mujrimkii rajiimka ahaa ee mucamar al khadaafi wuxuu dalkani galay xaalad fawdo iyo kala dambayn la'aan ah waxayna maleeshiyaadka kala afkaarta duwan bilaabeen inay ku hardamaan khayraadka waddanka uu hodanka ku yahay ee naftada maleeshiya weliba oo haysatay qaar ka mid ah ceelasha naftada waxay bilaabeen inay ku gorgortamaan oo awooddooda siyaasadeed ku raadiyaan ama ay codsadaan in wax kabeddel lagu sameeyo nidaamka maamul ee waddankaasi ka jira oo laftiisa ah mid ku kooban caasimadda iyo gobollada ku hareeraysan ismarwaagan siyaasadeedna waxa uu ka dhashay geedi socodka isbeddelka loogu raadinayo waddankan ee socda tan iyo sannadkii laba kun afar iyo tobankii kaasoo la isugu keenay labadii garab ee ka dagaalamayay bariga iyo galbeedka waddankaas kuwaas oo mid weliba oo iyaga ka mid ah dhistay maamul gaar ah oo sheeganaya dowladnimada liibiya sannaddii labadii kun iyo labaatankii kadib dagaalkii sidii ba'naa loogu gumaaday maleeshiyaadka jenaraal khaliifa xaftar waxaa lagu dhawaaqay xabad joojin waxaana bilowday dhaqdhaqaaqyo dalka dib loogu midaynayo si loo dhiso dowlad loo dhan yahay iyadoo la isku raacay in disembar ay noqoto wakhtiga doorashada taasoo markii dambe uu ku soo baxay cabdixamiid dabiba oo ka soo jeeda dhanka kale laakiin soo bixistiisa waxay dib u soo celisay khilaafka labada dhinac kadib markii uu ka soo hor jeestay inuu xilka ka qaado guddoomiyaha bangiga dhexe saadiq alkabiir oo xilkani hayay muddo saddex iyo toban sannadood ah kaasoo xilka qaadistiisu ay dalbadeen qolada bariga guddoomiyaha baarlamaanka maamulka dhanka bari ee taliska waxaa loogu yero ciidanka qaranka libiya ee uu hogaamiyo jenaraal khaliifa xaftar ayaa in badan isku dayey in guddoomiyaha bangiga dhexe loo dhiibo nin ay iyagu wataan ayna dhisan doonaan bangi dhexe iyaga u gaar ah laakiin wakhti xaadirkan siyaasadda ayaa isbeddeshay waxayna taageersan yihiin maamulka bangiga in uu sii joogo saadiq alkabiir waxayna hadda ka soo hor jeedaan in xilka laga qaado guddoomiyaha baarlamanka maamulka dhanka bari caqiili saalax ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku hanjabay in albaabada la isugu dhufan doono ceelasha shidaalka xukuumadda daraabulis ee xilka ka xayuubisay alkabiir maleeshiyada kale iyaguna dagaalka kula jira maamulka xaftar ayaa axaddii shalay ku dhawaaqay inay la wareegeen ceelasha shidaal ee ay horay gacanta ugu hayeen maamulka bariga oo ay sheegeen in albaabada ay isugu dhufteen wixii intaa ka dambeeyey baarlamanka dowladda daraabulis ayaa soo saaray war-saxaafadeed ay ku sheegayaan in libiya aysan soo saari karin kana dhoofin karin haba yaraatee wax shidaal ah xaaladda taagan awgeed jenaraalka shahaadala dirirka ah ee khaliifa xaftar ayaa tallaabadaani ku tilmaamay wax aysan qaadan karin iyadoo la og yahay in maleeshiyaadka xaftar ee taageerada ka helaya imaaraadka ruushka faransiiska iyo masar ay gacanta ku hayaan xarumo badan oo shidaalka ay ka dhoofiyaan cunuqabatayntii u dambeysay ee shidaalka la saaray sannaddii labadii kun labaatan iyo labadii ayaa ku soo gabagabowday markii ra'iisul wasaare dabiiba uu xilka ka qaaday agaasimaha hay-adda qaranka naftada mustafa sunca kuna beddelay faatax binu qadaarah oo ahaa nin ay si aad ah isugu dhow yihiin khaliifa xaftar tallaabadaasi waxay horseeday in meesha uu ka baxo khilaafka islamarkaana ay isku noqdaan labada maamul oo ku heshiiyey sidii ay u qaybsan lahaayeen dhaqaalaha faraha badan ee ka soo xadhooda naftada isqabqabsiga hadda taagan ayaa sannadkii hore wuxuu ka soo bilowday khilaaf u dhexeeya ra'iisul wasaare dabiiba iyo guddoomiyaha bangiga dhexe ee saadiq alkabiir suurtagalnimada in heshiis la gaaro falanqayaasha ayaa sheegay in dhinacyadu aysan marraba ku faraxsanayn xaaladda halka ay marayso kooxda xaftar ee bariga ka dhisan ayaa ku doodaysa in xaaladda uu hadda bangiga uu ku jiro ay keenayso in uu la shaqay waayo bangiyada caalamiga ah oo duri doona sharciyadiisa taasoo muxalliliintu rumaysan yihiin maamulka daraabulis inuu u hoggaansami doono rabitaanka kooxda bari bangiga dhexe ayaa ah hay-adda sharciga u leh iibinta naftada liibiya isaga ayaana bixiya mushaaraadka dhammaan shaqaalaha dowlad kusheegga halkaasi ka dhisan haddii shaqooyinkan ay soo wajahaan halisyo uga yimaada xaaladaha hadda taagan waxay dadka liibiyaanka ah geli doonaan xaalad dhaqaale oo adag xukuumadda daraabulis ka dhisan ayaa rumaysan in waddada keliya ee arrintani looga gudbi kara ay tahay in tanaasul la sameeyo balse wariyaasha ayaa soo sheegaya inaysan socon wax waanwaan ah oo arrintani ku aadan diblomaasiyiin caalami ah ayaa horay ugu fashilmay isku soo dhoweynta labada dhinac haddii gacanka hadal ay gaarto xaaladda ayayna ka sii dari doontaa dhibaatada ugu badanna waxay ku dhici doontaa shacabka waddankaasi oo kol horeba dhibaataysnaa ilaa intee ayuu soconayaa go'doon ka saaran naftada liibiya xayiraadda naftada ayaa noqotay xeelad ay ku caanbaxday siyaasadda liibiya tan iyo xukunka markii laga tuuray kadaafi sannaddii laba kun kow iyo tobankii haddii ay xayiraaddaani mararka qaar ay yihiin kuwo ay ka dambeeyaan maleeshiya aan awood badan lahayn waxay ku soo gebagaboobi jireen dhowr maalin oo keliya laakiin markii xayiraaduhu ay ka yimaadaan dhinacyo awooddoodu ay badan tahay ayay sii socon jireen xisaarka ugu dheer ee naftada dalka liibiya la saaray waxay ahayd sannaddii labadii kun iyo labaatankii markii dagaal ooge khaliif xaftar uu ku dhawaaqay inuu joojiyey wax soo saarkii naftada arrintaas oo xalkeedu uu dheeraaday qaadatana muddo siddeed bilood ah
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan ka soo jeediyaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suheyb dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinle ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa caalamka waxaan maanta xubinteenna ku bilaabaynaa majalladda the times of israel waxayna shirisay maqaal ku saabsan maleeshiyaadka ay dacmiso xukuumadda shiicada ah ee iiraan ee xuutiyiinta oo dhulka soo dhigay mid ka mid ah diyaaradaha maraykanka malaayiinta dollar ugu fadhiya iyo afhayeenkooda oo hadlay waxaa lagu soo warramayaa in saacadihii koobnaa ee ina weedaartay uu war ka soo yaray afhayeenka xuutiyiinta yeman ninka lagu magacaabay yaxya sariic uu ku sheegay in howlgal ay fuliyeen ay dhulka ku soo dhigeen diyaarad daroon oo nooceedu yahay m q n waana kuwa sheegay inay ka qayb qaataan difaaca badda cas iyo ilaalinta masaalixda maraakiibtooda iyo kuwa reer yurub walow mararka qaar ay sidoo kale geystaan jaraa'iim ay ku bartilmaameedsanayaan shacabka yemen waxa uu afhayeenka sheegay in diyaaraddan markii ay beegsanayeen ay ahayd mid dulhehaabaysa hawada sare ee gobolka ma'rib iyadoona damaceedu ahaa in halkaas ay ka fulisa duqayn xooggan oo ay ku beegsanayso dad reed yemeniyiin ah oo aanan wax lug ah ku lahayn loolanka socda muddooyinka dambe difaaca cirka xuutiyiintu waxa uu fuliye howlgal uu dhulka ku soo dhigay diyaarad nooceedu uu yahay m q n taasoo si gaar ah uu u leeyahay maraykanka waxayna xilligaas doonaysay in gobolka ma'rib ay ka fuliso howlgal cadowtooye ah waxaa sidaas yidhi yaxyaa sariic waxa uu ninkan intaasi ku sii daray in diyaaradahan loo yaqaano m q n aysan ahayn markii ugu horreysay ee maraykanka laga soo rido balse hadda ay tahay markii siddeedaad taasoo ka dhigan in horay dhulka loo soo dhigay ilaa toddoba kale oo xukuumadda bayden ugu fadhiyey malaayiin dollar diyaaradahan waxa ay ka mid yihiin kuwa sida aadka ah uu ugu faano maraykanka kaalmaha horena waxay uga jiraan diyaaradihiisa dagaal waxaana middan lagu tilmaamay dhabarjab xooggan oo xagga diyaaradaha ah oo soo gaaray maraykanka ugu dambayntii afhayeenka maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa sheegay inay sii labajibaarayaan howlgalladooda isdabajoogga ah ee ay ku beegsanayaan maraakiibta maraykanka iyo dhammaan masaalixda reer yurub waxaana lagu soo warramayaa in maalmihii lasoo dhaafay xiisadaha ka taagan marinada muhiimka ah ee badda cas ay u muuqdeen kuwa ka cabsi badan sidii hore maraakiibtuna ay isku dayiyeen in halkaas ay ku maraan qaab ay ka muuqato feejignaan dheeri ah halka kuwo kalena lala eegtay gantaalle xooggan waxaan markan soo qabanayaa saxiifadda new york times waxay daabacday warbixin ay kaga hadlaysa maraykanka oo sheegay in iiraan ay gantaallo fara badan gacanta u gelisay ruushka si uu uga adeegsado dagaalka uu kula jira yukrain iyo xukuumadaha tehraan iyo kiyef oo arrinkaas uga falceliya siyaabo kala duwan saraakiil sarsare oo ka tirsan xukuumadda washington iyo kuwo yurubiyan ah ayaa shaaca ka qaaday in iiraan ay ruushka siisay gantaallada riddada gaaban oo boqolaal xaba ah middaas oo ay ku tilmaameen inay dab ku sii shidaysa waxa colaad ah ee ka dhex xulcaysa kiyef iyo moscow waxaa sidoo kale saraakiishan ay sheegeen in tehraan ay middan ka damacsan tahay in ruushku uu si degdegsiimo leh u sameeyo kabasho la taaban karo maadaama muddooyinkii dambe ay isku raacraacayeen dharbaaxooyin culus iyo in gantaalladan ay si toos ah u gaaraan bartilmaameedyadiisa muhiimka ah ee ku yaalla gudaha caasimadda kiyef kadib soo yeeritaankii hadalkaas waxaa soo falceliyey dowladda yukrain iyadoona goodis culus hawada u marisay iiraan sheegtayna in haddii waxyaabaha la sheegayo ay xaqiiqo noqdaan ay eedi doonto misna ay la kulmi doonto tallaabooyin aysan mahdin waxayna wasaaradda difaaca kiyef sheegtay in haddii gantaallada iiraan ay siisay ruushka ay waxyeello ka geystaan gudaha yukrain ay bixin doonaan jawaabta ku habboon taasoo lagu macneeyey in yukrain ay weeraro sawaariikh ah ku qaadi doonto gudaha caasimadda tehraan mar xaalkuu intaasi maraya internetkuna uu si aad ah ugu baahay hadalkii ka soo yaray maraykankii iyo falcelintii yukrain waxaa soo hadashay dowladda iiraan iyadoona sheegtay in waxba aysan ka jirin wararka sheegaya in gantaallo noocoodu uu yahay kuwa ridada gaaban ee baaliistiga ah ay ugu deeqday xaliifkeeda dhow ee ruushka wasaaradda arrimaha dibadda tehraan ayaana sheegtay in middan ay tahay eedeen aanan xaqiiqada ku salaysnayn oo ku soo noqnoqotay dhowr jeer iyaguna aysan hadda u qorshaysnayn inay qayb ka noqdaan loolanka u dhexeeya ruushka iyo Ukraine ayna danaynayaan in arrintu ay ku soo gabagabowdo wadahadal miiska siyaasiyiin fara badan oo wax ku dhisanaya hadalka ka soo yaray maraykanka iyo falcelinada kala duwan ee ay bixiyeen Ukraine iyo Iran ayaa sheegay in Iran aysan hadda u muuqan mid danaynaysa in faragelin ay ku samaysa loolanka soo jiitamaya muddada fog maadaama ay hadda dhinaca bariga dhexe ay ka wajahaysa xaalado kala duwan xalkuna uu ugu jiro inaysan isku furin albaabo kale oo colaada waxaan markan soo qabanayaa majalladda alqudus alcarabiya waxay daabacday maqaal ku saabsan weerar keligiiduulnimo oo askar yuhuud ah lagu laayay oo ka dhacay xuduud beenaadka u dhexeeya filistiin iyo urdun waxaa lagu soo warramayaa in ruux filistiini ah uu weerar naftihurnimo ah ku qaaday taliska maraakiibta dagaalka yuhuudda ay ku leeyihiin xuduudda karaama ee u dhexaysa filistiin iyo urdun shakhsigan ayaana xilliga uu howlgalka fulinaya waxa uu saarnaa gaari xamuul ah baaritaanno uu sameeyey maamulka gumaystaha yuhuudda ayuu ku sheegay in ruuxan filistiiniga uu ka yimid dhanka urdun ujeedkiisa ugu weyna uu ahaa in halkan uu ka fuliyo howlgalkan ay dhiiranaantu ka muuqatay waxayna saraakiisha yuhuudda sheegeen in ugu dambayn ay dileen keligii duulaha waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in halkaas uu dhaawac halis ah ka soo gaaray ilaa saddex askari oo yuhuud ah iyagoona qaarkood hadda lagu dabiibaya isbitaallada ciidanka waxaana jira kuwa hadda maraya qalliimo gaar ah oo looga samaynayo wadnaha guud ahaan inahaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkan idinku wareejiya dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii amqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyowm qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa kadib markii ay fashilmeen wadahadalladii ay garawadeenka ka ahaayeen dowladaha maraykanka masar iyo qatar ayay mar kale xukuumadda washington lasoo warinayaa inay soo bandhigtay qorshe cusub oo lagu gaarayo heshiis maxaabiis isdhaafsi iyo mid xabad joojineed madaxweynaha maraykanka jo baidan ayaa qorshahani ugu magacdaray fursaddii ugu dambaysay iyadoo markan dhinacyada lagu cadaadinayo in heshiis rasmi ah la gaaro inkastoo dhinaca wadahadalka uu ka soco la'an yahay ay tahay maamulka gumaystaha yuhuudda ila wareedyo ameerikaan ah oo diiday in magacyadooda la shaaciyo ayaa sheegay in dhammaan labada dhinac loo gudbiyey heshiiskan keliyana laga sugayo jawaab celintooda xukuumadda washington ayaa lasoo warinayaa inay go'aansatay inay iyadoo heshiis u gaar ah la gasho kooxaha muqaawamada filistiin si loo soo daayo maxaabiista ameerikaanka ah ee gacantooda ku jira haddii maamulka sahaynada uu ku sii dhaga adeego in uu dagaalka sii wado maamulaha hay-adda sirdoonka maraykanka ee c i eda oo arrintani ka hadlayay ayaa sheegay in dhexdhexaadayaasha ay kala hadlayaan sidii loo hirgelin lahaa heshiiskan uuna yahay fursaddii ugu dambaysay sidoo kalena uu rajaynayo in dhinacyadu ay aqbalaan dhammaan saraakiisha ciidanka sahaynada ee dagaalka ka wada magaalada khaza iyo kuwa wasaaradda difaaca ee talaabiib iyo maraykanka ayaa doonaya in dagaalka khaza si deg deg ah loo joojiyo islamarkaana maxaabiista la isdhaafsado balse netanyahu ayaa mar kasta carqaladaynaya heshiis kasta oo la doono in la gaaro netanyahu waxa uu ku adkaysanayaa in ciidankiisa ay sii joogayaan halka loo yaqaano filadelfiya oo ah xuduudda kala qaybisa masar iyo qitaaca khaza sawiro lagu qaaday dayaxgacmeedka oo saacadihii lasoo dhaafay lagu faafiyey mareegaha internetka ayaana waxa ay muujinayeen ciidanka yuhuudda oo dhisaya waddo laami ah oo ka baxda qidaaca islamarkaana gasha deegaanada yuhuudda ay ixtilaalka ku haystaan sidoo kale falanqayaal militari ayaa sheegaya in dhowr asbaabood ay keeni doonto in ciidanka yuhuudda ay si deg deg ah ku soo gebagabeeyaan howlgalkooda khaza iyagoo haatan sheegay inay ku jiraan marxaladda afaraad ee duulaankooda muddo ku dhow hal sano uu socdo dagaalka dhammaan ahdaaftii ciidanka gumaystaha yuhuudda uu ugu soo duulay qidaaca khaza ayaa fashilmay ciidanka gumaystaha oo ku dhiigbaxay furimaha dagaalka guuldarooyin isxigxigana dhabarka loo saariyey ayaa markaan danaynaya inay isaga insixaabaan magaaladaasi balse hoggaamiyaashooda ayaa ku adkaysanaya in dagaalka ay sii wadaan taasi oo sababtay khilaafaad gudaha ah oo ka dhex qarxay wasiirka difaaca maamulkaasi iyo netanyahu dowladda maraykanka ayaa ra'iisul wasaaraha yuhuudda uga digtay inuu xilka ka qaado yu'af galant oo ah ninka ku magacaaban wasiirka difaaca ninkan ayaana si aad ah muddooyinkii dambe uga soo horjeeday tallaabooyinka iyo awaamirta ka soo baxaya ra'iisul wasaarihiisa isagoo sheegay in laga maarmaan ay tahay in heshiis la gaaro dagaalkanna uu soo gebagaboobo marka laga soo tago khasaaraha dhinaca militariga ah ee sahaynada gaaray dhanka kale wuxuu dagaalkan gebiahaanba dhulka la galay dhaqaalaha maamulka gumaystaha yuhuudda wuxuuna maamulkan isugu yeeray israa'iil uu khasaaray lacaga balaayiin dollar ah iyadoo inta ay u sii dheer tahay in maalin weliba ay rucbi ku nool yihiin malaayiinta yuhuudda ah ee lagu deegaameeyey dhulka filistiin kuwaas oo boqolaal kun oo ka mid ah ay carareen wixii ka dambeeyey tan iyo toddobadii لأرض oktoobar نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad warbixin ka hadlaysa boqortooyadii islaamiga ahayd ee maali xadaaraddeeda iyo hantidii ay lahayd waxaa halkan inooga soo jeedinayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir maase muuse wuxuu ahaa mid ka mid ah salaadiintii ugu caansaneed boqortooyadii maali ee casri ka mid ah taariikhda soo ahayd mid ugu xooganeyd ceedan ahaan dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan galbeedka qaaradda afrika waxaana sheekooyinka laga diiwaangeliyey ninkaas ka mid ah in sanadku markuu ahaa toddoba boqol afar labaatankii hijriga uu safar goor dambe caanbaxay ku aaday xajka isagoona xilligaas sii booqday masar xilli uu ka talinayey naasir maxamed bin qalaawuun wuxuuna rar ahaan u siidey dahab aad u badan isagoona hadiyad ahaan ugu qeybiyey xukaamta ee dadkii ku hareersanaa waxaana dahabkii uu waday uu kaga dhammaaday suuqyada isagoo bixinaya maansa muuse ayaa lagu tilmaamay ninkii ugu taajirsanaa taariikhda sida uu sheegayo moxamed saciid baah oo ah bare ku sugan dalka senegaal xilli wakhtigan aanu joogno maali uusan lahayn lacag rasmi ah oo dalkaasi u gaar ah islamarkaana laga isticmaalo taas beddelkeedna laga adeegsado lacagaha galbeedka afrika ee taabacsan farankigii hore ee faransiiska kaasoo hadda ah lacagaha yuurada waxaa dadkiisa xilligii ay jirtay boqortooyadooda ay ahaayeen kuwa samaysta lacago caadi ah oo dahab ah oo ay adeegsanayeen taas oo loo yaqaanay midqaalka mamlakadani waxay caan ku tahay magaca boqortooyadii dahabka gaar ahaan marka laga hadlayo mu'arikhiinta ku ta'asuray taariikhda dalkan waxaana alcumari laga soo xigtaa in ibnu amiir xaajib oo ahaa waaligii masar uu maanse muuse wax ka weydiiyey dahabkii ka soo baxaya boqortooyadiisa xilli uu booqasho ku joogay masar wuxuu ku jawaabay oo uu sheegay inay u qaadi jireen laba qaab nooc ka mid ah oo roobabka kadib laga heli jiray saxaraha wuxuuna ahaa ayuu yidhi warqado u eg kuwa timirta asalkoodana yahay tabar oo inta badan lagu tilmaamo dahabka ceyriinka ah iyo nooca labaad oo ah mid goobo cayiman sanadka oo dhan laga qodo laguna soo saaro dahabka iyagoo ah dhagax iyo quruurux dahab ah waxaana labaduba lagu magacaabaa tabar midka koowaad oo aan kala jeedo dhagaxa ayaana ka qiimo badan midka kale ee qururuxa waxay taariikhyaanu sheegaan in kheyraadkii macdanta ee boqortooyadii maali ay ahaayeen kuwo aan ku koobnayn dahabka balse sidoo kale ay qayb ka ahaayeen macdanta nuxaasta cas taas oo loo soo waaridi jiray magaalada yeni oo caasimad u ahayd boqortooyadii islaamiga ahayd ee ka dhisneyd maali dhanka marka laga hadlayo faafitaankii islaamka waxay taariikhyaanadu tilmaamaan in islaamka ay soo gaarsiiyeen boqortooyooyinkaasi qolyihii mulathamiinta ama isqarin jiray ee kasoo jeeday qabaa'ilkii sanaahijada amaziiqiga kuwaas oo kusoo duulay mandiqadan jizyana kusoo rogay boqoradeeda ka hor intii aysan diinta islaamka soo gelin goor dambe ayay soo galeen boqoradu diinka suuban ee islaamka iyadoona kusii faaftay dhulalkaasi islamarkaana ka dhaxleen ilbaxnimo dheeraad ah si gaar ahna xilligii maansa muusa kaasoo sii kordhiyay tirada masaajidda laga dhisayay boqortooyada wuxuuna keenay fuqaho ay dadku ka bartaan diinta waxaana qadkii wax lagu qorayay mamlakadii maali ee xilligaas ahayd farta carabiga ibr baduuda oo booqday boqortooyada ayaa xaqiijiyey in dadkii ku dhaqnaa halkan ay salaada ku laasimi jireen jamaacada haddii maalinka jimcaha uu qofku kasoo dibdhaco masjidka ma helayo boos uu ku tukado sixaamka iyo dadka oo soo buuxdhaafin jiray masjidka awgeed waxaana bulshadii reer maali ay ku tilmaanayeen xifdinta qur-aanka sida uu sheegayo ibnu baduuda waxay ganacsatada carabta ee maali ku sugnaa iyaguna gacan ka geysteen faafinta islaamka iyo baahinta cilmiga waxaana asaaseen magaalada gaaw iyagoona sumcad iyo makaano ku yeeshay gudaha boqortooyada islamarkaana qabtay xelal kala duwan waxaa sidoo kale mamlakada qayb ka noqday magaalooyin ilbax ah oo caan ka ahaa mashriq iyo maqrib sida tombokto oo ay asaaseen qabaa'ilkii dawaariqda taasoo sii bulaashay xilligii suldaan maansa muusa taariikhanada qaar ayaa magaalada tombokto ku tilmaamay inay ahayd magaalo aan lagu wasakhayn cibaadada asnaamta waxay ahayd ayuu yidhi assacdi goob lagu caabudo allaha raxmaanka waxayna hoy u ahayd culimmada iyo barkulanka dadkii zaahidiinta ahaa ayuu yidhi dhanka kale waxyaabaha muujinaya awooddii xooganeed ee boqortooyadii maali iyo sidii uu ahaa hamigii sareeyey iyo rajooyinka ay lahaayeen boqoradeeda in mid ka mid a salaadiinteeda u bareeray halis aan hore loogu dhiiran si uu usoo sahmiyo waxaa ka dambeeya badweynta atlantiga tallaabadaas oo kasii horreysay iskudayadii ay sameeyeen dhammaan dhulmarannadii yurubiyaanka waxaa laga soo xigtay al cumari inuu kasoo wariyey ibnu amiir xaajib oo ahaa weligii masar inuu weydiiyey maansa muusa xilli uu booqasho ku jooga masar sidii uu talada maamulka ku helay waxaan uu ku jawaabay in boqorkii ka horreeyey uu jeclaa in uu ogaado halka ugu dambeysa badda sidaas darteed wuxuu diyaariyey laba boqol doomood oo ka buuxeen rag iyo kuwo kale oo la mid ahaa oo buuxay dahab biyo iyo raashin ku filan muddo sannado ah waxa uu ku wargeliyey kuwii doonida hormuudka u ahaa inaysan soo laaban ilaa ay ka gaaraan dhammaadka ama uu ka dhammaado biyaha iyo raashinka waxaana ay safreen muddo dheer ilaa ay wakhti badan ka soo wareegatay kadib markab ayaa soo noqday waxaana la weydiiyey kabtankooda wixii ku dhacay wararkooda markaasuu ku jawaabay haa suldaanow waxaan soconay wakhti dheer ilaa aan ku soo dhowaanay badweyn leh durdur xooggan anigoona waxaan ahaa markabka ugu dambeeya doomihii kale hore ay u socdeen markay gaareen meeshaasna dib uma soo noqon lama arag lamana garan wixii ku dhacay aniguna waxaan ku noqday meesheeda mana gelin durdurkaas wuxuu sheegay in suldaankii markaas kadib diyaariyey laba kun oo doomood kun ka mid a waxay ahaayeen doomihii ay saarnaayeen isaga iyo raggii uu watay iyo kun doon oo iyaguna ahaa kuwii sahayda iyo biyaha kadibna waxaa layga tagay ayuu yidhi xukunka oo aan qabtay soldanada waxaa sidaas odhanaya maansa muusa waxaana ciidamadii iyo suldaankuba galeen ayuu yidhi badda oo ay usii ambaqaadeen dhanka hadafkooda mustafa injai wuxuu aragti ahaan sheegayaa inuu rumaysan yahay in ninkii ugu horreeyey ee gaara qaaradda ameerika ka hor ninkii lagu magacaabi jiray christoph colombos uu ahaa boqorkii xukumayay mamlakadii maali halka cilmi baarayaal arrimahan diraaseeyeyna ay sheegayaan in colombos oo la sheego inuu soo sahmiyey dhulkaasi uuba ku arkay qaar dadkii madooba ka mid ah oo uga sii horreeyey dhulkaasi sida uu sheegayo mustafa injai oo bare ka ah jaamacadda saaxil ee dalka maali ninkan ayaa sidoo kale sheegay in kadib markii ay sii xoogeysatay imbaraaduuriyaddii maali ugu dambeyn ay ku adkaatay in ay ilaaliso midnimada siyaasaddeeda waxaana ay la kulantay caqabado xoogan oo horseeday inay sii taagdarayso sida warka uu dhigay sidoo kale dagaaladii koonfurta ay kula gashay qabaa'ilkii mooshida iyo waqooyiga oloolan xoogan kula dhex maray dawaariiqda ay sababeen in ay kala furfuranto boqortooyada horaanta qarnigii lix tobanaad ee miilaadiga iyadoo sidaas jirto wuxuu injaai sheegayaa in boqortooyadaasi ay weli la nooshahay laabaha shucuubta ku dhaqan mandiqada galbeedka qaaradda afrika dadkuna weli xusuusan yihiin raadadkeeda gaar ahaan marka laga hadlayo dhinacyada thaqaafada iyo dhaqanka iyo sidoo kale aadaabta sida uu warka u dhigay بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo maanta aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
التقينا فأضحى ليلنا فالقا وموجة القلب ضجت في مجاريها